وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد waxaan marka horeyse ka cudur daaranayaa xoogaada yar safartii baan marka xoog waa labiyo tobankii habeenimo oo rajeynaya waktiga yarano inaan intii si badnay ee iskuullada marka walaalayaal waxa weeye waan ka hadalnay culimada islaamka waxay ka yiraahdeen ilmaha oo la geeyo iskuullada gaalo iyo khatarta ay leedahay waxaan ka hadalnay waajibka waalidiinta waan ka hadalnay waxyaalaha nagaga aadan iskuullada aan islaamiga ahayn oo ilmaha la geyn ka shareecada waa ogaanay inuu xaaraan yahay maan la tallaabi karin in dadka muslimka ay ku kaalmaystaan khayrka waxaan jeclahay caawa gaba ah inaan ka hormariyo rajeynaya inuu ama abukhaali waakayy midda koowaad ama wasiyada koowaad gunaanadka hadalkayga waxa weeye tawsiyaad ama dardaaran dardaaran waxaa ugu muhiim maxaa yeelay alle subxaana watacaala haddaan ka baqon ilaahay subxaana watacaala ayaa umuurta noo fududeynaya waman yataqi llaha waman yataqi llaha yajcal lahu makhrajan wyrزqhu min xayثu la yaxtasib wman ytaqi اllaha yajcal lahu makraja wyrزqhu min xayثu la yaxtasib ilaahay subxaanahu watacaala qofka ilaahay ka baqa ilaahay umuurtiisa wuu u sahlaya wuuna u yasirayaa rabbi subxana watacaala marka dhibaatooyinkayna haysta haddaynu ilaahay ka baqno ilaahay waa inoo fududaynaya haddaynu ilahay shaii xukunka u dejiyey ilaahay makraj buu noo yeelaya ayaa jid in saaraya haddii aynu ilaahay ka baqno oo ku dadaalno inaynu shareecadiisa laazimno oo xukunka ilaahay inaynu laazimno haddaynu ku dadaalno rabbi subxaanahu watacaala wuu inoo yasiraya taas horta waa midda koowaad marka waxaan walaalahay u dardaarma meel kastoo ay joogaan inta taban karaankeenna inaynu fulino oo aynu laazimno inaynu isku dayno taas waa midda koowaad dardaaranka labaad waxa weeye waa mas-uuliyad weyn waana ammaano sideen hore u sheegna marka culimada islaamku markay aayadda ka hadlayeen waxay yidhahdeen ammaanadaas waa caam qofka haddii mas-uuliyad loo dhiibay masalan ama wadiifo loo dhiibay inuu shaqada si fiican u guuto waa ammaano xoole haddii loo dhiibtay sideedii inuu gudbiyo waa amano haddii waajibkaa inuu ka soo baxo oo ilaahay subxaana watacaala u saaray ammaano lagugu ammaanaystay weye olro sideedii inaad ugu guddo marka ilmaha ammaano weeye ilaahay subxaanahu watacaala nicmo uu ku siiyey kuguna amaan ammaanadaa marka waa inaad si wanaagsan uga soo baxa oo mas-uulkaa waxba isuma hanan karaan ilmuhu waxba naftooda uma hanan karaan maslaxadooda ma yaqaanin meesha khayrkooda ku jiro meesha xumaantooda ku jirto ma yaqaan ma kala garanayaan yaa arrinkaa la saaray waalidkaa la saaray waalidka ayay saaran tahay hadda ugu khayr badan ee aakid buu ilaahay u dardaar yuusiikum allahu fi awlaadikum marka hadday ammaano saas waa in sida ugu wanaagsanooda loogu dadaalo waxaa loogu noqonaysaa ammaanadii laha loo geliyo baraan waxbaraan caqligiisa iyo maskaxdiisa marka walaal waxa weeye ammaanadaas in si wanaagsan loo guto oo ilaahay subxaana watacaala looga boqo in ammaanadaas la ilaaliyo taasuna waxa weeye wasiyada koowaad labaad weeye midda saddexaad waxyaalaha mawaanicda ah ama ka hortaagan dadka waalidiinta khaasatan reer galbeedka ilmahooda iskuullada gaalada ay dhiganayaan duruuftiina ku khasaftay maadaama ay joogaan meeshii laguna khasbayo oo qaanuunka meesha yaalla uu ku khas hase yeeshee waxaa walaalayaal isberber yaalla ilmahaas yacni ku deynta lagu deynayo meeshaas oo kale la gelinayo waa arrin noloshiisii oo dhan taabanaysa saan sheegnay aakhiradiisi iyo adduunkiisa taabanaysa diintiisa taabanaysa oo khatar ahlisa saas darteed yani arrinku ma aha arrin byjanis ah byjanis maaha lagu falaadi karo ama arrin qimaar ciyaari karo waa qof diinti iyo xiriirkiisi saas darteed waa in ku haya meelahaasna waxa ugu waaweyn kow addunya dad badan addunya meesha ku haysaa waxaa dhici kartaa inay meel kale uga carari karaan laakiin addunyada jacaylkeeda ku haya labo arrimaha kaleeto oo mawaanicda ah oo ilmihii meesha loogu hayo waxaa ka mid a xoolo lacag dakliga meeshaan yurub iyo maraykan iyo lacagaa laysa siiya jaanisiya adduun baa furan muxuu ahay qofkii lacag baa soo gelaysa hooyadii lacag baa soo gelaysa hadduu xataa qofkii udan shaqeyn lacag baa la siinayaa jaanisiyadaas oo kalena ma yaaliin dhulka muslimiinta inta badan hadda ma taalo marka taasuna waa mid qofkii xaggebaad wax ka cunaysaa haddii aad meesha ka kaxayso xaggebaad xaggebaad banaanka ahayd ee dhulkii ciidda ahaa oo kaxayo ka tiiraanyoonaya dhibaatada ka haysata iskuullada taasuna waa xagga xoolaha waxaa kaleeto jira arrin saddexaad oo ah dadka waxyaalaha meesha ku haya ee qurbaha ku haya inta badan ehelka yani dadkii ehelka ahaa ee wadankii jira ama dhulkii jira ama meelaha kaleeto jira afrika jira dadkaasuna oo u baahan in wax loo soo diro lacag diro loo soo shaqeeyo iyaguna ama victimkana waxa noqonaya ilmihii baa noqonaya victim qofkan africa jooga oo isaga lacagta loo rabo in loo soo diro loo shaqeeyo waxaa victim ama daxiyo u ah dad taas horay baan muxaadaraad ugaga hadallaan filaya inaan kusoo celcelino uma baahna hala muxaadaraadka hore ha looga noqdo marka arrimo asbaabaha u waaweyn midda afraad ugu dambaysa waxa weeye wadankii dagaal uu weli ka socdo degenayn haddana waxa weye wadankii weli meel dawlad iyo rasmiyaad iyo nidaam weli kala dambayneed oo buuxa uu ka jiro maaha taasuna waa caqabada afraad oo iyaduna dadka ku haysa dibadda caqabad shanaad waxa weeye nooc sharciga dadka qaarkiis isku qanciyaan iska macaansadaan oo inay iska butuluqsadaan meeshooda oo iska walaaqdaan waxooda inay u banaan tahay taas uma badna oo dad haddee wax iska qayaxan weye dadka saa ku hadaaqa ama waadada isku sheega u nisbo sheegta wadaado ama diin u nisbo sheegta oo arrinkaa ku hadla waaqicaaba beeninaya waaqica dadku ay joogaan beeninaya oo ma qaxin karaan waaqic foolxun oo caqabaadka waxaan iyo toonna inaanay wax walba iyagu ahayn ee ay ka muhiimsan tahay bani aadamka iyo akhlaaqdiisa iyo diintiisa waxaa soo haray ehelka ehelka ilaahay baa wax siiya ilmahoodii iyo iyagiiba ay ku dhimanayaan yurub iyo ilmahoodii iyay dhimanin taasuna waxa weye inay taa ku qancaan weye o arkaan wax inay kala horeeyaan quu anfusakum wa ahlikum naaran naftiin iyo horta naar ka badbaadiya markaas kabacdi ehelka waxaa taagi karta wadankii isdul taago oo waa run oo wadankii ma jirto dawlad guud ahaaneed hadda laakiin haddaan waaqic ahaan uga warrano anu wadanka waa tagaa si fiican baan uga warhayaa waxa weeye tacliinta dee iskuullada maanta aad bay u fara badan yihin meesha magaalo wadanka ugu laga yaabo inay ugu amniya tahay ugu amn waa muqdisho ba saaso iyo muxuu ahaa laftigeeda hadda ay dhibaatooyinku ka dhacdhacaan iyada laftigeeda meelaha tacliinta ugu sarraysa wey haddii tacliin la yidhaaho uguna fiican bimacnaa caruurtii xagga diinta iyo xagga maadiga iyo waxbarashada dhinac walba ilaa high school iskuulle ah oo sanawiya baa ka jira ilaa iyo caruurta dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe kuleejooyin intaba way leedahay waxaan ku jiray arrinkii qodobkii ahaa wadankii lama tegi karo taas baan ka jawaabayey waxaana aan lahaa wadankii waa la tegi karaa waana lagu noolyahay waynuna ku noolaan jirnay innagoo sida ka lacag yar sida ka xoolo yar sida ka cilmi yar sidan ka dan yar ayaan ku noolaan jirnay waana ku noolayn haddana waa lagu noolyahay dhimashada iyo nolosha ilaahay bahay huwa aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala marka geerida iyo nolosha ilaahay baa abuuray xikmadduna iyada labada keliya maaha eh waa aayadda inteeda damo alle subxaanahu watacaala uu yihi geriyo nololba wuxuu abuuray liyabluwakum waa imtixaan ayukum axsanu camalan kiina ugu camal wanaagsan marka haddaad yurub joogtana waa imtixaan haddaad gudaha joogtana waa imtixaane noloshan yarta ah baa la isku imtixaamayaa saas darteed imtixaankaana waxaa loo baahan yahay in loo sabro lagu adkaysto maadaama camalkii sida ugu wanaagsan ilaahay idankiis loo gudanayo waxaa la rabaa in la sabro marka walaalayaal waxaan leeyahay waddankii waa la tegi karaa horta dad intaa shan iyo tobanka sano labaatanka sano ee aynu kasoo maqnayn ku noola ayaa jira oo badan oo malaayiina oan waxba gaarin oo dagaalka hoosteeda ku noolaa marka mid cararayna maaragtay noloshiisu kuma baaqato mid joogana haddaan ilaahay u qorin kuma dhinto taasu waa xagga geerida iyo nolosha xagga marka diinta xagga diinta wax weyn ayuu qofku ka kasbanaya ayaan leeyahay ilmihiisu uga kasbanayaan hadduu geysto dhulkiisi khaasatan deegaanka isagu u dhashay ama meelaha uu ku dhashay haddii uu taga laga yaqaano maadaama waddankii hadda dowlad markezi oo weyn oo dee waa waaqic ma jirto dhibaatooyin waa iska jiraan culeysya waa iska jidhici karaan kolkol jilaafooyin waa iska dhacayaan waxyaala amni xumaha kolkolka qaarkood waa iska dhacayaan ma waa waayo waa meel aan dowlad weyn haddana waxa weeye awdaacdu waa lagu nool yahay oo way socotaa ilaahay fadligiis marka walaalayaal waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha iyo ragga intaba ilmaha in loogu dadaalo tarbiya islaamiya haddii meel loo guurayo yurub laga soo guurayana kow waddanka ayaan anigu number one ka siinaya meesha loo guurayo dadka qaar waxay u guureen masar qaar waxay u guureen suuriya qaar waxay u guureen meelo kale sudan iyo meelalka lamida anigu waxaan intaba ka fadilaya oo aan ka horumarinayaa runtii waddanka ayaan ka horumarinaya xag tacliimeed xag waaqic xaq luqo dhinac walba inay ilmihii ugu faa'iido badanta mida kale waalidiintu waxaa la rabaa laftigooda inay u diyaar garoobaan tadxiyo tadxiyo inay tadxiyayaan adduunyadooda xoogaa inay ku tadxiyayaan oo laga yaabe dee gabdhuhu guryaha ay yurub ku haystaan oo kale inaanay ka helin inkastoo qaarkood guryo guru yurub ka fiican ay ku nool yihin guryahaas iyo alaabta iyo muxuu ahay makiinadaha iyo jikooyinka isku rakiban iyo baabuurta iyo jidadka iyo tareenada iyo alaabtan iyo waxyaalahan waxaa laga yaaba inaan helin laakiin ilmihii baa nabadgelaya ilaahay fadligiis diinna u baranaya waxyaalahan adduunyadana waa iska adduunyo marka waxaan kusoo gebagabeynaya warkayga walaalayaal ilaahay subxaana watacaala ha laga baksado ammaanadana ilaahay ha looga yaabo ilaahay subxaanahu watacaalana waxa weeye waxyaalahan caqabaadka iyo imtixaanka ahna halaga gudbo adduunyada iyo xoolaha iyo waxaan maaragtay na celinaya waddankiina intii wax tabaaburshaysatay ama guryo ka dhisatay ama wuxuun maaragtay shaqooyin meheradaha ka samaysatay ama wixii ay ku noolaan lahayd wuxuun ka deberatay waxaan leeyahay dalkii ayaa uga fiican meelaha kaleeto oo hadda lagu hordayo laakiin qofkii naftiisu siin weydo hadda meelaha kaleeto oo muslimka waa badan yihiin carab iyo cajamba waa leeyihiin meeshii kaleo muslima oo ilmaha ugu badbaadayaan ha geysto ilmihiisa oo diin iyo tacliin labadaba uga heli karaan intaas baan kusoo gebagabeynaya haddana bal wixii su-aalaha ayaan maaragtay dhegeysan doonaa insha allahu tacaala maadaama caawa ay iska lahayd su-aaluhu waktiga mukhasaska u ahaa u ahaa marka abu khaalid waxaan ka codsanayaa bal inuu insha allahu tacaala wixii madulmidiid hadduu joogo in maaragtay ay soo galaan insha allahu tacala wixii su-aala ka gaarsiino bal inta aanu bahalka aanu isxirin insha allahu tacala jazakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmat ullah jazaka allah khayr sheekh maxamed idriis insha allah sheekh waxaan filayaa xalay in su-aalihii aan kusoo gudbiyey ee aan ka aruurina labadii habeenaad hore u joogtay marka insha allah kuwaas ayaan ku bilaabayna marka hore kolley sheekh su-aasha u horeysa waxay leedahay sheekh asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan ahay hooyo keligeed nool oo maaragta laba caruura haysata odagii waan kala tagnay odagiina maaragta shaqo fiican ayuu ka shaqeeyaa oo wuuna awoodaa inuu ilmihiisa dugsiga islaama geeyo marka markastana wuxuu doonayaa in iskuolka bilaashka ilmaha la geeyo oo lacag la-aanta ah maaragta lacagtaas bixinteeda awgeed hooyadana marka awood uma laha inay iskuulada maadaama aysan wax ka caawiyo aysan jirin awood uma laha ha waayahay marka insha allah awood uma hayo ay leedahay inaan maaragta ka bixiyo labada caruurood asagiina wuxuu leeyahay iskuolka caadiga geey marka insha allah sheekhow arrintaa haddii aan arrintaa sameyn ma ku dambaabay ay leedahay su-aasha u horeysa soo qabso sheekh maxamed idriis assalaamu calaykum alxamdulilah gabadhan waxay leedahay waxay leedahay laba ilmood baan haystaa aabbahoodna wuu shaqeeyaa wuu heli karaa iskuol islaamiya inuu geeyo oo lacagta ka bixiyo laakiin ma doonayo inuu ka bixiyo wuxuu geynayaa iskuolka caadiga ah ma dembi ma iga soo gaaraya aniga jawaabtu waxa weeye horta ma la maqlaa abu khaalidow ma la maqlayaa jawaabta su-aasha ma la maqlaa insha allah si fiican okay marka marka waxa weeye ninkaasu runtii aabbahaasu dembi weyn buu ilmihiisa ka gelaya runtii dembi weyn ayuu ka galay isaga oo heli kara oo awoodi kara oo ilaahay irsaaqay inuu iskuol islaamiya ilmaha ku badbaadiyo oo xoogaada kharashka ka bixiyo hadduu iskuolkii gaalada ku daayo oo bilaashka ahaa isagoo u macaansanaya lacagta inuu kaga bakaylo waxa weeye arrinkaas dembi buu ka ka gaalo geyn lahaa ama uu bilaashka ku deyn lahaa marka dembigeedana isaga ayaa iskale haddii adigu wax tabara aadan uhaynin insha allahu tacaala laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha wax kaama soo gaarayaan haddii aad heli kartid kula dadaal haddii aad la hijroon kartid oo meel kale ula hijroon kartid oo iskuol islaamiya ay ka heli karaanna ula hijro haddii ay kuu suurtoobi karto haddii kalena dembigeeda isaga ayaa iska leh insha allahu tacaala wallahu aclam barak allah fiik sheekh maxamed idriis sheekh su-aasha labaad waxay leedahay sheekh waxaan wadankan ingiriiska ku dhalay afar caruur ah marka iyo caruurtii odagii ayaa nooga soo laabtay shaqo oo wadankii ayuu kusoo laabtay markii coleys bay uga noqotay arun caruurtii kuhayntii wadankii dhan walba ah tarbiyadoodii iyo dhan kasta marka asagii maarmitaan aan ka maarmi weyn dartis ayaan wadankii hadda ingiriiska ugu keenay caruurtii isagoo jooga marka sheekh arrintaas maxaad igu nasteexinaysaa waan dareemayaa u tiri inay arrin culeys tahay sheekhoos sheekh maxamed idriis wala tafadal mashkuur alxamdulilah gabadhan walaasheena waxay leedahay afar caruura ingiriiska ku dhalay waan kaxaynay oo wadankii baan geynay odagiina meeshuu ku haray haddana waan hayn kari waayey oo ilmihii waan soo celinay maxaa arrinkaas igaga aadan waxaan leeyahay walaalle waxa weeye horta markii ilaahay idin waafajiyey arrin fiican bay ahayd ilmihiina aad kaxayseen oo kasoo kaxayseen meeshaas aad ku dhashay oo dalkii aad geyseen ee diin iyo tacliin ku bartaan oo muslimnimo ku noqdaan in lasoo celiyana ma ahayn wixii dhibaato idinku soo gaarayaan in lagu sabraabe laa shaka haddii dalkii aad tagtaan dee sidii london aad ugu noolaydeen uguma noolaanaysaani ama noloshii maadiga ahayd ee adduunyada ahayd wixii xagga adduunyada ahayd ee aada london ku joogtay ma arkaysid ma helaysid dhibaatooyin waa iska dhacayaan xoogaa culaysyo marka haddii loo adkeysan waayo lasoo cararo ama xoogaa kanaaca hadday ku cunto ama xoogaa maaragtay meelaha maaragtay wuxuun ka dhacdhacaan haddii aad ku sabri weydana kasoo carartaan haddii arrinkaas waa arrin ayaan xumaa waxaa la rabaa in lagu sabro takaaliiftu waxay leedahay waxay leedahay takaaliiftu waxyaalo culaysa bay leedahay salaadu culays bay leedahay soonku culays buu leeyahay xajku culays buu leeyahay wax kasta oo ilaahay subxana watacaala oo ina faray mashaqaa ku jirta mashaqo waa ku jirta hijraduna waa sidoo kale mashaqaa ku jirta meeshii aad u baratay meeshaad seexan jirtay meeshaad wax ka kasban jirtay xoolahaagii gurigaagii waxaagii baad ka tegeysaa taas weye hijradu marka xanuun bay leedahay saasaana ajarkeedu u badan yahi ajarkeeduna saasuu u badanayaa marka waxaa la rabaa inaad ku sabrato hijradaadii aad niyeysatay inaad ku sabartaa la rabaa haddana inaad ku noqoto insha allahu tacaala adigo odagaagu aad ku heshiisaan inaad ilmihii meesha kasoo kaxaysaan sidoo ugu dhaqsi badan kuna sabirtaan wixii idin soo asiibaya ilahay idinkiis ajar badan ba addunya akraba ka helaysaan wallahu tacala aclam barak allah fiik sheekh maxamed idriis sheekh su-aashan waxay leedahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu sheekh awalan ma gubi karno awaalkaaga waxaan ilaahay kaaga baryaynaa inuu janata fardos calaa guri kaaga sameeyo marka labaad sheekh waxay leedahay su-aashan waxaan ahay hooyo keligeed nool run ahaantii waxaan dareemaya xaqiiqda maaragtay dhabta ah oo caruurta iyo qurbaha aan kula haysto waana wareera runtii halkaan aadi lahaa manas maaragtay saxan ahaana keligay uma bixi karo marka xageed igula talin lahayd oo si toos aan ugu guuraa anigii caruurtay ay leedahay maadaama aanan saxan meel u aadi karin faletfadar sheekh maxamed idriis alxamdulilah waxay leedahay gabadhan walaasheena hooyo keligeed aan ahay ilma haysata meelna sahan u aadi karin xageed igula talin lahayd inaan ula guuro ilmaha walaalayaal waxaan filayaa taladaydii bay ku caddayd jawaabtu waxa weeye anigu aan ku taliyaa waa wadanka wadankii soomaaliya aan ku taliyaa gaar ahaan qofku hadduu ka yimid goboladan hadda goboladu way kala ammaan badan yihiin way kala ammaan fiican yihiin khaasatan gobolada waqooyiga iyo bariga intuba koonfur xoogaa way ka kasii xasiloon yihiin markay marka waxaan kula talinayaa wadankii haddii ay keri kari weyso dhuruuf kastaaba ka celiso wuxuun ka celiyaan meeshii kale oo markaa muslimiinta u dhow sida yeman oo kale ama maaragtay masr ama suuriya ama meelahan hadda kaleeto oo muslimiinta ama sacuudi hadday heli karto kaba sii fiican haddii meelahaas oo kaleeto ayse marka usoo guuri karaan hadday wadankii waxa weeye wax dhuruufah oo la taaban kara ay ka celiyaan laakin anigu waxaan kula talinaya wadankii wallahu tacala aclam
ajib jazaak allah khayr sheekh maxamed sheekh su-aashana waxay leedahay sheekh haddii aad wadanka aad joogto uusan lahayn iskool muslim ah adigana aadan awood u lahayn inaad iskool muslim aad furto ama aada aasaasid aadna ku khasbantahay inaad caruurtii iskool geysid maxaad tale ah oo nala gudboon marka oo aan qasab kunahay inaa maarata caruurtii iskool geyno maxaan sameyneynaa sheekh falid fadal mashkuura alxamdu lilah waxay leedahay haddii aan joogno ama walaalkan ama walaashan wuxuu leeyahy hadii aan joogno madrase islaamiya meelaan lahayn iskuol islaamiya lahayn annagina aanan furi karin maxaa markaa nala gudboon dhowr arrimood ayaa markaas oo kale ay noqonaysaa xalku xalka koowaad waxa weeye inaad meeshii ka carartaan oo markaa meel kale oo islaam iskuoliya leh aad u aad u hijrootaan haddii aad heli kartaan waa inaad meel kale oo muslima sidaan sheegnay ama dalkii soomaaliya ama meel kale oo muslim ah aad markaa oo islaam iskuol islaamiya carruurtii ay ka heli karaan aada uga carartaan haddii taa la waayana waxa weeye meeshii kale ugu dhow oo aad gaari kartaan oo iskuol islaamiya laga heli karo ila sharba shar bay ka yar tahay walow xataa ay meel gaalo kala tahay hadday xataa ka ka sahlan tahay lagu sii jid gaaro iyadaa kasii fudud meel kale oo aad iskuol islaamiya uga heli kartid haddii taas la waayana hadde waxa weye guriga haddaad ku beri kartid ama systemka u ogol yahay inaad home schooling u samayso ama guriga waxbarashada guriga la yidhaahdo wadamo badan ayaa leh kollay saan ogahay maraykanku uu leeyahay yurubta meelo kamidina way leeyihiin inkastoo dadka soomaalida ay de qaxooti ahaan maadaama ay lacagta dawladda u baahan yihiin ay arrinkaas iyagu ay masugaan haddana qaanuunku wuu ogol yahay meelo badan oo yurubta kamida waa ogol yahay systemku inaad guriga ku barto oo home schooling wax la yidhaahdo ama waxbarashada guriga aqalka ah aad ugu samayso marka taas oo kaleeto ayaa markaa kula gudboon haddii kaleetana waa inaad meeshaad uga carari karto uga carartaa intii karaankaaga ah taas bay noqonaysaa marka xuluusha lagu soo qadimaya wallahu tacala aclam
jazaak allah khayr sheekh maxamed idriis saa-ilkana sheekh wuxuu leeyahay iskuullada annaga ilmuhu noo dhigtaan wax diin ah looguma dhigo oo aan diintooda islaamka ahayn oo wiigii hal mar ayadana loo dhigo tan kale sheekh waxaa naloo ogolyahay buu leeyahay inaan ilmaha iskoolka la tagno oo la fadhiisano xitaa xisirka la galno islamarkaana kuma aragno ilaa hadda waxaan ahayn culunta caadiga sida xisaabta juqraafiga luqadaha waxaa noo dheer uu yiri inay ilmaha luqadooda wiigii hal mar ay qaataan yacni soomaaliga ka wadaa macalin soomaali ahna uu baro marka iskuullada noocaas oo kale ah oo aan wax diina ah maaragta oo aan raali adoo ka ahay aan la barin ilmaha ka waran ayuu leeyahay sheekh iskuullada sheekh maxamed fule tafadal mashkuura
alxamdulilah walaalka wuxuu leeyahay annaga carruurta meelaha ay wax ku bartaan iskuullo waxa weeye diin aan lagu barin wax diin ah aan ka ahayn hal xiso oo la siiyo diinta islaamka culumta kalea la siiya waalidka waa loo ogol yahay inuu la fadhiisto macallin af soomaali udhigana waa la heli karaa oo way u sameeyaan waxaan leenahay waa laga yaabaa inay ka shar yar tahay midda yacni diinta lagu asaasay kirishtaanka walaakin middana waxay ku a ku asaasan tahay diin oo dhan in lala diriro ayay ku asaasan tahay ama diin oo dhan inaanay shaqo ku lahayn marka wax weyn xukunkii kama bedeleyso xukunkii wax weyn kama bedeleyso sababtu waxay tahay diin la-aan bay ku dhisan tahay macalimiinteediina waa diin la-aan ilmihii wuxuu kula barbaarayaa macalimiin gaalo ah ayaa wuxu dhigaya waa laga yaaba macalin iyo labo iyo muslimiin inay ku jiraan laakiin wax weyn kama bedeli karaan idaaradii iyo systemkii waa systemkii madarasadii gaalada gabdhihii iyo wiilashii waa isku dhex jiraan muxuu ahaayey carruurtii gaalada ahayd waxbuu la dhiganayaa ardaygii marka wixii mafaasid ahaa oo madarasada gaaladu ay lahayd oo xakun shareeco aan ku socon oo dhan haddaanay diin lahayn way leedaha waa madarase ilxaad ku dhisan wey ilxaadkuna waa diin la-aan wax diintii ka xaq ahayd ka bayray marka wax weyn kama bedeleyso inkastoo ay ka sharyar tahay marka waxaan dhihi lahaa walaaladaas iyay isku arrinkaas wax badan ayan isku maaweelin oo ayan noqon wax suuxiya oo ka ka mashquuliya inay ilmahoodii ka badbaadiyaan iskuulladaas aan diinta ku dhisnayn islaamka wallahu aclam baarak allah fiik sheekh maxamed idris su-aashan sheekh waa xoogaa waxaad moodaa xoogaa gubaabin ah ama talo waxay leedahay assalaamu calaykum walaal waxaad sheekh inoo weydiisaa inuu maaragta habeenka khatimaada ah noogu nooga hadlo xoogaa yar jidkii loo mari lahaa sameynta iskuullada sababtoo ah waxaa naga maqan aasaaskii jidka loo mari lahaa iyo inuu walaalaha maaragta ina dhegeysanaya kala hadlo arrimaha muhiimka ah sida is-aaminaada iyo isku dubnida ummadda soomaaliyeed sababtoo ah mujtamaca iskudu isku dubnaa iyo wax maarata ku wada qabsan karaan marka sheekh kheyr ilaahayda ha ku siiyo marka arrintaa xoogaa yar isku duubnida weliba maadaama wadamadan gaalada ku nool nahay iyo anagoo maaragta qof walba dhan ujeeda marka arrintaa xoogaa waxay leedahay su-aashan in maaragta sheekh aada baraarujin noo saarto insha allah falyatfadal mashkuur alxamdulilah waxa weeye walaal walaaldan waxay leedahay waxaan rabnaa xoogaa talo ah ama gubaabin ama baraarujin ah oo ku saabsan sidii iskuol islaamiga loo samayn lahaa iyo sidii isku duubnaan loo heli lahaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala horta dadka muslimiinta ah wuxuu faray inay isku duubnaadaan oo mid noqdaan wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraqu wuu yihi ilaahi subxaanahu watacaala nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi wakunuu cibaad allahi ikhwaanan almuslim akhu lmuslim marka dadka muslimiinta midnima laga rabaa ina hadihi ummatukum ummatan waaxida midnimo ayaana ummad kastaaba ama muslim ha ahaatee ama gaalaha ha ahaatee midnimo iyo wadajir bay wax ku gaari kartaa haddii aanay midnimo iyo wadajir lahaynna waxba ma gaari karto ama muslim ha ahaato ama gaala ha ahaato miday doonta ha ahaato marka midnimadu sunnooyinka ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhisay kownka ayay ka mid tahay waa sunna jaariya ummad kasta oo mid midnimo laga helana horumar bay gaartaa tii tafaruq ku yimaadaan walow xataa muslim ay tahay dacfi baa ku dhaca marka dacfi weeye tafaruq iyo kala furfurnaanta iyo kala tag tag soomaalina waxaan ognahay maanta dadkeenii qabiil inuu ina kala geeyo waddankeeni inaga soo qaxiyey qabyaalad inay na kala geysay in qabiil qabiil loo diriray la tafaruqay qolo walba qolada kale kasoo horjeedo taas weeyana tan aan la daciifnay qarankeeni la weynay dhulkeeni la weynay uga soo qaxnay u baaba'nay u burburnay adduunka ugu kala firdhanay waxaa loo bahan yahay marka inaynu ilaahay subxaana watacaala u toobadkeeno ilahay u noqon waan ogahay meelaha qurbaha aynu ku nool nahana sidii waddanka gudihiisa aynu maaragtay isugu haysanay qabiil qabiilka iyo qabyaalada ayaa meeshiina isugu haysanaa makaayadan waa reer hebel tuuladaasuna waa reer hebel albaabkaasuna waa reer hebel meeshaasuna waa reer hebel waxuun hadda masaajidii ayaaba maaragtay laga yaabaa inay ka badbaadi kari weyso meelaha qaarkood xataa masaajidkii un baa inoo soo haray marka walaalayaal waxaan horta walaalaha u sheegaya ku baraarujinaya diinteenu ma qabto tafaruqaase bal horta midnimo waa in la helaa oo dadkan maslaxadooda ay ka fikiraan xataa adduunyada haddaanay tii diin tii diinta haddaanay ka fikirahayn tii adduunyada inay ka fikiraan ayaa la rabaa ilaahay subxaana watacaala gaalada markuu ka hadlaya yahuudda iyo nasaarada iyo munaafiqiinta iyo wuxuu ku tilmaamay inay mutafariqiin yihiin inkastoo kor ay isaga muujinayaan wuxuu leeyahy alla subxaanahu watacaala laa yuqaatiluunakum jamiica ila fi quran muxasanatin aw min waraa'i judur ba'suhum baynahum shadiid taxsabuhum jamiica waquluubuhum shataa dalika bianahum qowm laa yacqiluun alla subxana watacaala markuu yihi taxsabuhum jamiica waquluubuhum shataa yacni waxaad moodaa inay wada jiraan haddana qalbiyadoodu mid walbaa meel buu ujeedaa waa kala jiraan qalbiyo kala jeedo wey taas baana keentay inay iidan la dagaalami karin buu yidhi alla subxana watacaala oo ay burburayaan hortiina ay ku baaba'ayaan saas darteed bu ilahay wuxuu ku tilmaamay dadka saasa dalika biannahum qowmun laa yacqiluun buu yihi alla subxaana marka waxaa laga fahmay halkaas caqli xumo inay tahay dad la rabay maslaxadoodu inay kulmiso hadday tafaruqaan waa caqli xumo caqli ma laha dad caqli leh maaha dalika biannahum qowmun laa yacqiluun buu yihi ilahi subxaana watacaala caqli ma laha maxaa yeeley waxay garan waayeen maslaxaddii kulmin lahay marka dadka muslimiinta ayaa awlaa u ah hadday garan waayaan islaamnimo iyo walaaltinimo iyo luqad iyo diin iyo dhaqan iyo wadan iyo intaba ay kulminayso hadday garan waayaan inay maslaxadooda isku wada jirto dee waa dad caqligii uu ka maqan yahay wy marka inaynu noqono qowmun laa yacqiluun qowmun laa yafqahuun ilahi subxana wa tacala baynu ka magan galnay saas darteed waxaa la rabaa wada jir intii aan marayey dhulalkan yurub waxyaalaha igu cajaa'ib badan waxa weeye magaaladii aan soo galno aan aragno xoogaa dadkeedu inuu isku duuban yahay waxay wax badan ka fiican tahay xagga dacwada iyo xagga nolosha iyo xagga soomaalinimada iyo xagga ilmaha dhinac walba waxay uga fiican tahay meesha tafaraaruqa leh oo lagu kala qaybsan yahay meesha qabiil qabiil loo kala fadhiyo oo lagu kala waa meel qanja la dhigay wey magaalooyinkaas oo kaleeto waxa weeye waad yaabaysaa siday u dersan tahay mugdi meel ku jirto wey waa intii tajribadeeda yar anigu aan arkay yurubka iyo maraykanka aan marayay meeshii xoogaa itifaaqa uu ka jiro wax yar dadku ay isu tegayaan masjid bay samaysanayaan iskuol bay samaysanayaan waa isu tegayaan waa tashanayaan waxbay wada cunayaan waxbay wada cabayaan meeshii reer hebelna waa halkoo reer hebelna waa halkoo la yahana masjid ma leh iskuol ma leh meel kuma wada tukadaan isu tag ma leh iyagii baa baaba'san adduunyadoodii baa baaba'san iska dhaaf aakhira intaan la gaari marka waxaan u dardaarmayaa dadka walaalaha yurub iyo maraykan iyo meelaha qurbaha ku dhaqan war hoy dadkaas jooga soomaaliya ku dira wax idinkama gelini iyaga intaad u naseexayn lahaydeen oo dhihi lahaydeen war naga jooja dagaalka inaad idinku ugu kaalmaysaan oo idinkuna aad u noqotaan xargo maaragtay iyo maaragtay madad hubka iyo lacagta usoo dira waa ayaan xumo idinkuna aakhiradiin iyo adduunkiina waad ku weynaysaan marka waxaan leeya walaalaha war midnimadiina ayay ku jirtaa xataa maslaxadiina iyo ilmihiina badbaadadeena taas waxa weeye guwaao xagga midnimada ku saabsan xagga iskuolka haddii dadku isku duban yihin isku waa samaysanaya shalay waxaan soo guuriyey xalay hadalkii sheekh rashiid rida raximahu allahu tacaala maxay ku dhacday yuhuuddu inay samaystaan iskuullo gaara oo carruurtooda aanay public school ka dhigan maxay ku dhacday ma iiga jawaabi kartaan london hadda waa joogtaan ingiriiska waa joogtaan waa joogtaan meelahan kaleeto oo yuruba soo maydin aan arag carruurta yuhu yuhuudda inay leeyihin iskuulo gaara inay leeyihin meel walba ay ku leeyihin maxay ku dhacday maxay ku dhacday inay katholigu samaystaan iskuulo gaara maxay ku dhacday inay qolo walba saas iskuulo gaara usamaysato hinduusku inu iskuulo gaara saa usamaysto maxay ku dhacday waxay ku dhexaysaa isutagooda iyo nidaamkooda misaal baan usoo qaaday wuxuu arrinkaasu marka uu ku kooban yahay walaalayaal meel kasta magaalo kastoo aad joogtaan isxilqaama isu taga camalka midnimadu kuma imanayo haddaan loo dhaqdhaqaaqin loo dhaqdhaqaaqin oo loo socon kuma imanayo war qof walbow inta adigu mas-uuliyad iyo xil isa saarto soo dhaqaaq walaalka raad soomaalida kale oo kula degan meesha raadso iyagii soo raadso war aakaalay aanu sunimaadna aan ka wada hadalno war carruurteena seen u badbaadina aan ka wada hadalno dadka culimada ah iyo dadka maaragtay hadday kheyr sila joogaan lagaba weyn maaye dhaqaajiya oo idinkoo dhan wada dhaqaaq oo rag iyo dumar dhaqaaq oo isu taga oo wax wada qabsada isu imaado markaa isu timaadaan guddi samaysta war see carruurteenan iskuulladan publica uga badbaadina war guri walba intaasoo lacag ha keeno boqol guri hadduu guri walba isku soo dardaro lacagtiisa oo kun dollar keeno boqol kun oo dollar w ama waa boqol kun oo geni ama waa intaasoo boqol kun oo karoon soo ma fahmin deetana guddi samaysta deetana dadka aqoonta u leh ha loo yeero markaa hala hala hala yidhaahdo idinku noo hogaamiye oo dadka idinku ammaano badan oo idinku xilkasnimo badan idinku aqoon badan aqoon yahanadii baa la helaya dadkii iskuullada ka baxay baa la helaya jaamacad kuwiga ka baxay baa la helaya rag iyo dumarba geysta markaa guddi sameey guddi haddii la sameeyana iskuolkii organization baa la sameynaya waa la dalbanaya wadamadaas waa kuwaas waa la ogol yahay iskuullada privateka oo la furanayo ama ha sameeyo masjidku ha tabaniyo arrinkaas mara siska islaamiga o ad leedihiin sweden way ku taallaa norway way ku taallaa ingiriiska way ku taalla birmingham iyo manchester iyo london iyo meel walba maraakiis baa jirta islaamiya ku samaysta ha ku mulxaqa ha u ahaato iskuulle diiniya ha noqdaan gaara u ah private ah oo ku xiran waxaan ogahay dhowr nooc inay jiraan iskuullada kolley maraykanka iyo private school baa jira charter school baa jira home schooling baa jira intaba waa noocyo wax loo barto private school waa school private oo isagu ismaamula oo miisaaniyadiisa isagu isu qaba oo dadka jaaliyadaha gaarka ay samaysteen lacag baana la bixiya charter school waxa weeye dad isku qawmiyada badanaaba ayaa samaysta laakiin miisaaniyadda dawladdaa ka bixisa miisaaniyadda dawladdaa ka bixinaysa charter school bay dhahaan kolley maraykanka isaguna waa nooc kale macalimiintiina waa lagu soo diraya laakiin kaasu xoogaa iskuolka publica wuxuu kaga duway xoogaa yar xorriyada lagu siinaya oo nawcan ma wuxuun baad ka bedeli kartaa carruurtiina tarbiya islaamiya ugu dari kartaa hadhow galabtii iyo home schoolingna waa nooc kale oo carruurta inta laysu geeyo oo guri laysugu geeyo ama masjidka meel kamida kalaasya kamida laysugu geeyo ayaa laga dhigaya home schooling wasaaradda laga soo qaadanaya systemkii wasaaradda tacliimta oo meeshaa ka jirta ayaa loo teeya waxaan leeyahay cunugan aniga ma rabo inuu ku barto iskuolka publica aan geeyo waxaan rabaa guriga inaan wax ku baro waxaa lagu soo siinaya curriculumkii baa lagu soo siinaya systemkii wax loo baranayay iyo wixii laga rabay baa lagu soo siinaya waxaa lagu leeyahay maadooyinkan iyo waxaan baad soo baraysaa imtixaanka marka la gaarana meeshaasaad keenaysaa oo imtixaanka uu ka gelaya iskuullada mid kamid a ayaa lagu ratibay ama wadamada qaarkood sida maraykanka iyo waxaa lagu oranaya xataa guriga halagaga soo qaado imtixaanka looma baahna ilaa marka uu ka baxayo secondary school maahayn inuu galaas soo fadhiisto loogama baahna ama imtixaanka usoo fadhiisto guriga imtixaanka waxaa kaga soo qaadi kara macalin certified ah yacni macalin oo haysta aqoonsi ka haysta wasaaradda tacliinta ee waddankaas ka haysta aqoonsi maanta ilahay fadligiisa waxaa jira macalimiin iska dhaaf xataa muslimiinta ee macalimiin soomaaliya badan baa jira oo haysta certified teaching yani certified teaching macnaha inay wax baraan u haysta shahaadooyin u haysta baa jira marka macalinkaasaa ka qabaya isagaa marka u saxiixaya imtixaankii inuu ardaygaas baasay waraaqihii baad hadhow geenaysaa wasaaradda faylka loo gelinaya weligaa cunugaagu ma arkaayo ischool publica ma tegaayo macalin gurigiisa udhiga ayaa marka markii laisu geegeeyo oo aabo walba inta tago ama hooyo walba tagto wasaaradoo tiraado anigu cunugayga waxaan raba guri aan ku baro kanuna yidhahdo ani labadaydan cunug waxaan raba inaan ku baro kaasuna yidhahdo saddexdayda cunug waxaan raba inaan ku baro soddon cunug baa soo baxay soddonkii cunug intii hal qof walbi gooni u hayn lahaa waa laisu geenaya hal galaas baa loo samaynaya masaajidka meel agteeda ah ama galaas kamida ayaa loogu samaynaya halkaasaa macalin loogu yeeraya ama galabta u yimaado ama subaxda u yimaado full time xoogaa yaroo lacag inta laga bixiyo ayuu halkaa ugu dhigayaa iskuolka annagu tajribo waxaan samaynay maraykanka waa la sameeyey masaajidka atlanta oo kale masalan minneapolis maxay ahayd meesha la yihahdo ohio waa laga waa laga sameeyey muxuu ahay tajribooyin saas oo kale taa inkastoo iska yarayd waa laga sameeyey dad badan muslimiin ah oo badan oo sameeyana waa jiraan dad badan oo muslimiin oo maraykan ah oo badanna waan arkay oo carruurtooda weligood aan iskuolka publica tegin iyagoo kala cabsanaya maaragtay waxaas xun meesha yaalla iyo waxaan kasoo sheekeynayn bal waxaa jira qaar badan oo gaalada kamid oo carruurtooda aan ogolayn public schoolka inay tagaan arrinkaa marka ugu dheeraa ninkii doonaya meel inuu maro nin tuur laisu seexdo isaga kaa yaqaan bee soomaalida ninkii doonaya ninkii doonaya inuu wax yani way raadsado dariiqo raadsado insha allahu tacala weel wuu helaya waman yataqi illaha yajcal lahu makraja wayarsuqu min xaysu laa yaxtasib wallahu tacala aclam jazak allah khayr sheekh maxamed idriis sheekh laba su-aalo isku mawduuca ayaan maarata isku qaban doonaa insha allah midda hore sheekh waxay leedahay sheekh waxaan haystaa laba caruur ah mid baan ka dhiibaa laba kun oo pound lacagta ingiriiska ah sanadkii aan filayaa kan kale ma awoodo aabiisna wuxuu joogaa u k iguma caawiya arrintaas sheekh haddaa midkaan maaragtay iskoolka ka dhiibo maxaan maaragtay noogu dambibaa mida kale waxay leedahay su-aasha isku mawduuca ayada laftirkeeda waxaan ahay hooyo degan yurub oo jecel inay guurto wadamada gaalada ka guurto reerkana marka odayga ma ogola in maaragta aan guuro hade ma dembiga iga soo gaaraya marka ayay leedahay hadduu odaygii dhan reerka uu diiday inaan ka guurno wadamada gaalada ah sheekh faled fadal mashkuur alxamdu lilah alxamdu lilah gabadhan waxay leedahay iskuulkii laba kun oo ta- kun buu boundi buu kalifaya sanadkii haddii aan mid caruurta ka bixiyo aan awoodi karo ma yeeli karaa dee bacdu shari ahwana min bacdin haddii sharta kulligeed la wada zuulin kari waayo intii la zuulin karo in la zuuliyo intii la zuulin karo in la zuuliyo marka haddaad labadii ka wada bixin kari weydo mid ka bixiso waa waa ka khayr roon tahay labadiiba inay halkaa ku wada lumaan kan kalena ilaahay subxana wa tacala inuu ku yasiro ayaa dhici karta haddii aweye aadan helin xalka kale oo ka weyn oo ka fiican ah oo guuritaanka ah ama hijrada midka ku saabsan odagii oo diidan arrinkaas waan aragnay xaalado badan oo ama odagu diidan yahay ama gabadhu diidan tahay marna odagaa diidan oo leh meesha jooga marna gabadhaa diidan oo leh meeshaan joogeynaa oo odagii baa raba in la guuro xaalado badanina way ka dhaceen qaar badanina way kusoo kala tageen marka waxaan leeyahay walaashay odagaaga isku day inaad isku qancisaan aad ku qanciso oo aad culimada u geyso oo aad dadka u sheegto oo aad ehelka iyo qaraabada la kaalmaysato oo intii tabara aad isku daydaan inaad odagii ku qancisaan in arrinkan u yahay arrin diin ah arrin waajib ah ilmihii in laga badbaadiyo meesha iyo naftiini idinkaba idinka laftigiina khatar ku jira marka inaad isku daydo in badan ayaan walaashay ugu naseexeynaya oo aanay ku degdegin inay la guurto keligeed ilmaha la tagto marka haddii hadhow arrinku asbaabihii oo dhan la dhamaysto markaasaa la arki doonaa bal waxa kaleeto tallaabada kaleeto la qaadi karo oo arrinkii markaa aad u bandhigi kartaan dad culimo ah oo idinla jooga laakiin waxaan leeyahay intii tabara isku day reerka si uu u dhisnaado isku day inaad maaragtay walaalkaa isku qancisaan insha allahu tacaala arrinkaas laa shaka inuu jecel yahay maslaxadda caruurtiisa oo aabe uu yahay marka waxaan rajeynayaa inaad ku wada qanci doontaan ilahay waxaan idinka baryayaa dhammaantiinba inuu ilahay idinka soo badbaadiyo wallahu tacala aclam amiin sheekuna jazaak allah khayr sheekh su-aashan waxay leedahay waxaan ahay waxaan deganahay wadanka imaaraadka ama abudabi caruurta waxay u dhigtaan ischool ay leeyihiin wadanka ingiriiska waana ischool waxbarashiisu ay aada u sareyso shahaadooyinkiisuna aada loo qadariyo wadanka waxaan isleeyahay caruurta maarata ha ku munaafacadsadaan shahaadooyinkaas iskuolka ay ka helaan iskuolkana wuxuu leeyahay masjid oo ay ku dukadaan caruurta xaafada xagga diinta way ka dhisan tahay diin iyo macalimiin wax ka dhiga macalimiinta waxbay ka dhigaan waa gaalo iyo islaam isku jira iskuolka marka xataa gabdhaho indho xiran ama indho shareeran ayaa dhigta iskuolka marka iskuolkaas noocaas ah ma dhigan kara caruurta ayay leedahay mise waa dembi sheekh maxamed idriis haddaad su-aasheeda fahanti faliitfadal mashkuura alxamdu lilah gabadhan walaashayda waxay leedahay imaaraadkan joognaa caruurtuna waxay dhigtaan madrasa britaniya ama ingiriisa ayay leeyihiin ingiriisku macalimiinteeda gaalo iyo muslim bay isugu jiraan shahaadada iyo annaga u raacnay qadarinta la qadariyay iyo tacliinteeda sarreysa marka maxay noqonaysaa mase ii banaan tahay walaashay imaaraadka kasoo hadashay waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala khayra ku siiyo carruurtaada sida aad maaragtay ugu dadaaleyso waa arrin fiican walaal in carruurta lagu dadaalo waa waxaan ka hadlaynay hase yeeshee iskuolka aada sifaysay ingiriisku leeyahay magaaladu leedahay waa iskuuladii aan ka hadlaynay labada habeen labada habeen iskuulladan ka hadlaynay weye oo dhulka muslimiinta ay ku beeratay gaaladu kana keentay dhulkoodii ka keentay iskuullo faransiis ah iskuullo ingiriis ah iskuullo jarmal ah iskuullo noocyada kala duwan leh oo laga samaystay wadamada muslimiinta marka waa kuwii culimada ay ka hadlayeen oo shareecada ku caddaynayeen inaanay banaanayn si kastoo ay ku manfaco geliso luqadooda ama shahaadadooda ama waxa adduunye lagu heli doono si kastoo ay ku manfacgeliso walaal wax manfaca ma laha ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qul laa yastawi alkhabiisu walطayib walow acjabaka kasratu lkhabiis faataquu allaha ya uli lalbaab lacalakum tuflixuun alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay si kastoo uu kuu cajabiyo waxa khabiiska ah wanaagiisa iyo dhadhankiisa iyo si kastu badidiisu kuu cajabiso wax khayra ma laha waladii khabutha laa yakhruju ila nakida winaashii khabiis ah ee asaaskeedu ay tahay waxaan diin ahayn ee loo asaastay in wax lagu marin habaabiyo waxa weeye walaal ta'siirku maaha ta'siir toosa ta'siirka carruurta ay ku samaynayaan iskuulladan maaha mid toos ah oo direct ah waa mid la rabo in direct ahaan cunugu inuu uqaato isagoon loo sheegin isagoon la dhihin islaamka nac ayaa la rabaa in la nacsiyo isagoo aan la dhihin muslimiinta nac ayaa la rabaa in la nacsiyo yacni ficilla asiinaya wey wax ka kuma diidayo inay laga yaaba xagga systemka iyo idaarada iyo managementiga iyo waxyaalo badan inay ku sarreeyaan oo kuwa muslimiinta kaga sarreeyaan taasna waxaa la rabaa dadka muslimiinta inay iskuulladoodii de iyagu ay kor usoo qaadaan oo min management ay sameeyaan maca alasaf laakiin waxaa ku hoos jira fiiri oo yani malabkan waxaa ku hoos jira sun baa ku hoos jirta marka walaal waxaan leenahay waa midii aan ka hadlaynay iskuuladaasu mana banaana wallahu tacaala aclam
jazaaka allahu khayr sheekh maxamed sheekh su-aasha walaasha soo qortay wuxuu leeyahy asalaamu calaykum salaanta islaamka kadib sheekh waxaan maqlay dhowr mar in waraaqada loo qoban karo wadamada islaamka sida wadanka sacuudiga oo kale haddii aad rabtid inaad ka hajiraysid wadan gaalo oo ay markaasi ku qaabiliyaan arrintaasi war ma ka haysaa meel aan kala xiriirno jazaaka allahu khayr sheekh falid fadal mashkuura alxamdu lilah walaashay waxay leedahay waxaan maql in haddii la rabo in la hijroodo loo qoran karo waraaq meelaha wadamada islaamka sida sacuudiga iyo oo ay ku aqbalaan arrintaa war ma ka haysaa walaal maya warka ma hayo mana maqal inay sacuudigu aqbalaan dad qaxooti ah ay u aqbalaan xaalada iska mid mid ah waa dhici kartaa oo qof intuu u qortay ama boqorka ama meel ama u qortay lasoo aqbalay qof qof waa dhici kartaa laakiin nidaam ka degsan oo ka jira oo system ah ma aha marka adigu waa isku dayi kartaa adiga laftigaagu inaad u qorato ama amiirka u qorato ama qof kale u qorato oo tiraahdo war qof xaaladiisu saas tahay baan ahay saas xaaladiisu tahay muslimiin wax doonaya carruurtiisa in loo badbaatado iisa qaamada inaad isiisaan ama inaad maaragtay degsiima isiisaan waa dhici kartaa inaad u qorato arrinkaas waa laga yaabaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala kaaga soo qaado laakiin system jira maaha oo yacni caam ah oo la yaqaano wallahu tacaala aclam jazaaka allah khayr sheekh maxamed idriis sheekh su-aashan waxay leedahay kow laba su-aal oo yaryar ay walaasha isoo raxsay waxaan maaragtaa su-aal waxaan ku noolahay waxaan haystaa oo aan ku noolahay wadamada gaar ah sida ay tahay haddaba niyadooda iyo ma degana oo bulshada ayaa uga xoog badan ayay mar walba leedahay aadna waan uga walwalaa haddaan dalka ilmaha ku celiyo keligood oon isaga imaado oo wax dembi baa iga soo gaaraya kow iyadoo aanay ii saamaxayn duruufta inaan la dego dalka hadda waktigan haadirka ah ayuu leeyahay sheekh falid fadal mashhuura alxamdulilah walaashay waxay leedahay niyaddii halkan iguma deganaa halkan qurbaha caruurtii haddaan wadankii geeyo oo kaga soo tago ma dembi baa iga soo gaaraya iyadoon xaaladdu hadda ii saamaxayn inaan ka tago jawaabtu waxa weeye maya walaal insha allahu tacaala haddii sidii la rabay la waayo sidii laga badin waayaa la yeelaa haddii adiga iyo ilmihiiba a wada guuri kari weydeen oo ilmihii aada qaar celisay ama kulligood celisay oo qaraabo u geysay oo iskuol iyo meel ku dartay ku ogaatay ku masruuftay intii wakti kooban oo aada u imaanayso insha allahu tacaala wax dhiba male bal wanaag baad samaysay insha allah marka haddii ay taasu suurtoobi karto odo qaraabaha ama hooyada ama wala gabdhaha walaalahaya ama halkaas qaraaba aada uga soo tagto intii muddo aad kusoo noqonayso wax dhiba insha allahu tacala male bal waa arrin wanaagsan insha allahu tacaala sidii wax loo badbaadin karo in markaa loo badbaadiyo wey wallahu tacaala aclam jazaka allah khayr su-aalihii insha allah ikhwaani hal su-aal baa ka dhiman marka insha allah kadib waxaan ku wareeji doonaa abu khaalid kaarshe bismillahi raxmaan raxiim sheekh gabadhu waxa ugu badan ay ka cabanaysay waxay ahayd dhibaatooyin badan sheekh abu cabdi inaad maqlaysasaya oo dadka reeraha tegey eeaabuhu ka maqan yahay marka dhibaatadu waxa weeye caruurta la geynayo ee aabahood kasoo noqonayo ee islaantii amba hooyadii caruurtii lagaga imanayo caruurtiina ay amba masaajid saabuun ha ku daadiyaan amba ha fadhiistaan amba meel kale ha lagu dhibe ay dee waa taqaanaa carruur yurub ka tagto oo ma masar tagto aan meel aanu maaragtay jirin marka waxay ka baxeen mashquulnimadii ischool iyo malcaamad iyo ay udhexeeyeen guri lagu hayay controlka ka baxeen ardullahi waasoca ehbadu misra bay noqdeen markaa sheekh taa caruurta aabayaashood ka harayo iyo reeraha intay kasoo noqdeen dumarku way ka cabanayaan ee meelahan kale ku guursanayo odaygana intuu muslimiinta geeyo sheekhobow bal labadaas insha allahu tacala maxaad kula talin lahayd tafadal sheekh alxamdulilah walaasha nafiis arrinkay sheegtay sax weye meelaha hadda labada meelood ugu badan oo ragga yurub jooga ama ingiriiska ama meelaha kaleeto scandinaviyaanka ama meelaha kale yuruba ay u badan yihiin runtii ama maraykan iyo canada waxa ugu badan masar iyo suuriya labadaba waan tegey laba sano ka hor mar aan suuriya maray waxaan ku arkay caruur qaarkood yurub laygu yiri khamiis bay geshan jireen markay yimaadeen suuriyana oo looga tegey ay iyagoo timaha yani qadaadka uga xiran yahay ay meelaha marayeen ko sababaha ugu weyna waxaa kamid a carruur teenager oo dhowr iyo toban jiro ah oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa la keenayaa meesha odagiina uu ka tegaya hooyo maxay ka qaban kartaa waxba kama qaban karto ilmuhu mar hadduu teenage gaaro dhowr iyo toban jir gaaro hooyadu waxba kama qaban karto wax weyn kama qaban karto odagaa la rabaa inuu markaa wax ka qabto marka waxaa la rabaa waa runteed gabadhu arrinka masar iyo suuriya ka taagan nin baa markaa suuriya markaa wuxuu igu yidhi soomaaliya oo suuriya degan waa niyahow dadka yurub jooga oo naga gaarsiiya fariin oo u sheega caruurtooda haddayan iyagu soo raaci hayn xaasad keliya halkan iyo usoo dirin xaasad keliya halkan iyo usoo guurin marka waa run arrin mushkilo jirta bay noqoto labaad nawcan ma xoogaa horta odagu wuxuu isku raali gelinayaa caruurtii meeshii yurub iskuuladeedii iyo wahaadii iyo xoogaa waa laga raysan oo dugsi baa la gelin oo qur-aan baa loo dhigi oo gurigaa qur-aan loogu dhigi oo iskuol islaamiyuu tegi oo dad mujtamac muslim ku jiro masaajid buu tegi oo meelu tegi nacam laakin waxay hilmaamayaan waxay hilmaamayaan in masr iyo suuriya labaduba mujtamacaad obina ay yihiin mujtamacaad furan ay yihiin mujtamacaad yurub sida fisqigu uga jiro in la eg ama ka badan meelaha qaarkood inay ka jiro xumaantii ka jirto wixii xumaa ka jiraan marka haddii uu odagii la socdo reerka meeshaas way ku dhaqmi karayaan haddii laakiin odagii uyan la socon arrinkaas arrin gabadho ay sheegtay waa arrin saxa arrin soconaya maha aabayaasha intay caruurtii soo diraan iyo islaantii yurub iska fadhiisanaya iyagu keligood caruurtii iyo islaantii keliya usoo diraya meesha uma soconayso arrinkaas arrin saxana maha marka aabbaha reerka markuu soo raraayo hala soo guuraan ilmahooda hala soo guuraan ama soomaaliya hala tagaan wixii ilaahay subxana watacaala u qoray anuu taasaan kula talin lahay laa masr walaa suuriya midna kulama taliya dadka runtii haddii laga maarmi waayo wey haddii laga maarmi waayo ba un maaragtay meeshaas dad ku gagabayaan laakiin wadankii ayaa asala wadankii ayaa asala ha soo raaco dad badan oo soo raacay ilmahoodii xaasaskoodii lasoo guuray ku dhaqan soomaaliya ayaan hadda garanayna meelahan kalena hadduu la imanayo isagii ha soo raaco arrinkaas arrin saxa weeye gabadha ay sheegtay hana lagu baraarugsanaado wallahu tacaala aclam asalaamu calaykum waraxmatullah baarak allah fik sheekh su-aashii uu hadaayay kusoo gudbiyey walaalka saa-iladii ayaa hadda iisoo saxday waxay leedahay iskuullada ilmuhu noo dhigtaan macnaha diinta waa lagu bartaa oo macnaha diin meel aan diin lagu dhigan ma aha oo maaragtay iskuullada dadka laa diiniga ay leeyihiin ma aha hase ahaatee cunug walba ama ilmo walba diintooda ayaa la baraa marka ilmuhu haddii ay saddex arday dhan yihiin xaq bay uleeyihiin in diinta ay aaminsan yihiin loo dhigo oo hal xiisad ahaan ay ka qaataan ilmaha soomaalidana nin muslina oo markaas waxaa u dhiga sunniya oo culimada masaajidka ku xiran kamid a marka iskuol noocaasi sheekh oo waxyaabihii kale lagu barto haddii ilmuhu diintooda markaas ay saddex qof ka joogaana la barayo oo ay khasab ku ahayn christianity keliya la baro oo islaamkooda wax laga barayo ma baran maratay ilmuhu ma noo dhigan karaan iskuulladaas ayay saa-iladaasu tiri marka saasaan ugu soo noqday raalli ahaada assalaamu calaykum raxmatullah ha alxamdulilah su-aashii uu soo saxay akhuna abu bashiir gabadha walaashana waxay tiri saddex arday hadday ka badan yihiin caruurteena iskuulladan ay hadda wax ku dhigtaan waxaa loo dhimayaa waxaa loo dhigayaa diintooda macallin sunniyaana udhiga marka hadday saddexdaa arday gaaraan oo diintoodii loo dhigayo christianityna maaragtay saas loo lagu dhigihayn macallin sunniga u dhigayo iskuulladaas ka waran walaalayaal aynu isla fahamno horta waxaynu ka hadlayno wuxuu yidhi ninkii gabyayey dhankan ka hadlay waa kaa qamaan dhaafay hadalkii dhankan ka hadlayey caawa dhan waxaan markaa xalay habeen hore subaynay ma ahayn arrinka aan ka hadlaynay iskuulku inuu yeelanayo waxyaalo lagu qurxinayo inay u samaynayaan iskuullada maxaa yeelay nafta bashariga sideedaba nufuusta bashariga baatilku hadduu maxdi noqdo ma aqbalayso ha abu khaalid wuxuu leeyahay caawa sheekh uu gabiyey ma soo tiriyaa gabayadii kor mayaan kasoo wada tiriyaa kulligood ya dayib wuxuu leeyahay bani aadamku sidiisaba wax waa hadday wada baatil yihiin ma aqbali karo naftiisu ma aqbalayso waa in wuxuun xaqa lagu daraa ya wuxuun xaqa waa in lagu dara gaalnimo mutuxan cidi ka aqbali mayso adiguna ma aqbalaysid carruurtaadana kama uma ogolaanaysid qof muslima oo kastoo aan diin lahayn xataa ma ogolaanayo marka waa inay wuxuun ku daraan xaq ah waa in lagu daraa wuxuun xaq ah waa in lagu waa in lagu lamaanaya haddii kale lama aqbali karaayo marka walaalayaal waxaynu ka hadlaynay waxay iskuolkan maxaa lagu asaasay ko ma diin islaam iyo shareecad islaam buu ku asaasan yahay mise batil buu ku asaasan yahay batil buu ku asaasan yahay labo yaa asaastay yaa asaastay ma muslimiin baa dhistay oo inay jiil muslima soo saaraan bay u dhisteen mise gaalaa dhisatay gaalaa dhisatay saddex maxay u dhisteen inay soo saarto dad aan diinlaawayaal ah oo aaminsan manhajkooda iyo taariikhdooda ayay u dhisteen afar manaahijtan jugraphy iyo synis iyo muxuu ahaayey waxyaalaha kaleeto ciyaaraha musiiqada qaabka wax loo dhigo waktiga timingka waxaas oo dhan maxaa loogu talagalay wax ma shareecada in lagu ilaaliyo loogu talagalayba mise waa wax kasoo horjeeda waa wax kasoo wada horjeeda ayib waxyaalaha marka aan ka hadlayno basica waa inay isla fahmeen mar walba waxay usoo saaraysaan laba carruur baa xisad diina loo dhigaa halkoo aabbaa la fadhiisan kara halkoo maaragtay macallin muslimaa jooga waxaasu wax ay ka bedelayaan ma jirto iskuolkan laa manhajkiisa ayan wax ka bedeli karin siyaasadiisa ayan wax ka bedeli karin qaab waxa loo dhistay iyo ahdaaftiisa ayan wax ka bedeli karin jawigiisa guud iyo environmentgiisa guud ee gaalnimada ah bayan wax ka bedeli karin cunugu wuxuu arkayo iyo waxa uu maaragtay indhaha ku furayo baanay wax ka bedeli karin saas darteed ayaanay xukunkii waxba uga bedelihayn xukunkii ayaanay waxba uga bedelihayn sida iskuolka islaamiga ah akhta' baa ka dhici karaa waxyaala khatayaala ka dhici karaa waxyaala ma bedeleyso xukunkiisii marba haddii wanaagiisu uu badan yahay waxyaalaha yaryaroo xunxumi waxba kama bedelayaan kanna haddiiba xumaan asalkiisu uu yahay waxyaalo yaryaroo fi fiican oo ku jiraa waxba kama bedelayaan walaala shay xukunki waa kuu cadyahay baan umalaynayaa wallahu tacala canhu waxaan filayaa muxaadaradu saddex habeyn bay soo socotay walilahi alxamdu walmina saddexdii la ballan qaadayna way dhamaatay sheekh